doodan yalan ku hadalay helowka nidaamka cadaaladda bulshada gaar ahaan dadka la taqoorow aan un awoodna dhaqaala iyo qareenku qobsadan markiioo dhibanayaal in dadka kale si gaareh bilaanto la kulmaasa xadgudubyada lidika ee sharaftiyo iyo nololyo sheekh maxamed cabdiraxmaan oo kumid ah culammada magaalada baydhaba ayaa ku hadalay waladiinta islaamka ku ertay dulmaga lanjiisow dadka nugul iyo sida la xali karo marka dhibaatooyinkaas iyo dhiyanah inay diinta wal iska warsan inay cadaaladda wal iska warsan wal kastaba faylata cadaaladii madi unu ka ballaawno ilaahay raxmaaniraxiim ya'muru bilcadli walixsaan caadilnimada mayku kooyaase wal kastaba magal iyo balaan jilninka weeli ka towxiid towxiidka baa ku mid ah shirkada oo mucaamalka yaa ku mid ah may ku mid ah alxamdulilaah cadaaladda may ku mid ah inay dan kastaba kamaa qaala rasuululahi sal allahu cala salam si rasuulka ilaahay ka qooli facda kulidii xaqin xaqa lamba xagshe intii la siiyey kolkun lamba xagshe intii nala siiy ilaahay qur-aankiis manaasilka walma madaafn walnii cadeey cadaalada may kuma dhagtaa koowta horta in la helo amne intii la helo lama inay la helo ilaahay cabsintiis la helo addoonka hoob ilahay anka cabsadaan idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta ya rasuulbana calayhi salaatu wasalaam lanka hooba xishood aan lahayno walba aan lahayn wali usufadaaw yaa suubiye kow may kaloo liinbaahanyi oo hadda anu hadda alxamdulilah eednii saamayo hayd magalka iyo balaanta isqaba kow waa inay helaan alxamdulilaahi oo diin oo reebaasoo aqoon oo reebaas inay helaan gabarta xaqi yaada late diin oo alxamdulilah ka ogaata inay yaada lahaato lanka magalka ah zawjada xaqiika late inay isu lahaato walaan wal kulli wal idaay lanka ragga ilaahay subxaana wa tacaala ma ere alrijaalu qawaamuuna cala nisaa'i bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bimaa anfaquu min amwaalihim fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilqaybi bimaa xaafida allah lanka may alxamdulilah korshe waajibka aha inay gabartaas alxamdulilah xaquuqtiya iyada dhoor hadduu dumarkii diinta ilaahay la are gabarta hoob geekal kubsada xaqaa late xaqshee laka oofiye lanka alxamdulilaahi walla qaryaw ma jaraan xaqi ilaahi maabaqar soomaa xaqi ilaahi la marsiiye xaqi waqtaasaa la siiye saasaa diinta ilaahi amraas markii ka ogaas ahaan unu nalaga wadana arrintaas wal anfadheede alxamdulilaahi sidii oo lankaas isuga ah kuleylka deersiiye markii iyo alxamdulilaahi iska dhaqadaan oo balanba alxamdulilah insuubinin ilaahi raxmaan raxiimka ah qadaf xaduzana yaa jidshaya late jidkaasaa la marsiiye hooba lanka midaas iyada gabarta amas magaalka alxamdulilaahi oo hayn dad guursida hooban hayn ilaahay mayni ka cadaya siyatu jeedal intii la dhawo hooba alxamdulillah guursideen inay oo alxamdulillah shiid bil karijbay macnaha intaasna maylin weele shay ka shay oo fuxsho ah aayadda minka hadda unaha qabsan ina laa ya'muru bilcadli wixsaani waiitaa idil qubaa wayanha canil fuxshaai fuxshada mee kamida ka zanaa gabarta hoob laka suubi lankaas walla qarsoo meh macnaha wal dilo karo lankoshileeda ka walka sii karo laakiin ilaahay ma anka tarigale inay banaankaas lisheen alxamdulillah alxamdulillah siyatun jeedale ilaa khalqi ilaahay fiiriyaw sii kan kalanka wacdoom oo wal ansuubin inay laka dhow mulki ibraahim axmed oo qayb ka dadkan ololayo xuquuqda bilaanta weliba ayaa ku hadalay sida yeeta in la maarayo ruujiyowka xadgudubyada lakulakahow bulshada lan awood sheegdow gaar ahaan bilaanta iyadoo hajiidii talooyin walka ole xadgudub badan a jaro xadgudubka horta badanaabay dhiniga bilaanta hataa xadgudubka ko oo toosa ay koo dadbaga shaleeyi naftarshayba kan toosan wali waaye geedkooba dagaal dhiyoomas walbi macnaha lanku ulaadis iyo xaaska iyo walaa waaba ku rooreen taas xadgudub dadka xadgudubankasaay laakiin xadguduba ano fikir ahaanteen ariga sababtee walaada waysa dhali dhibaatada kooyti dadka dhan wada saameyti meeli onaga koona garabka kusaari faday koona kajiidi faday islaantan yaala walaahi midaas baahdi waxay tahay la jiidi fadi to horta saasetaba jidka kukadhiya waa xadgudubka koowado kan lamaadwa eri koreeheen gabdhoowan horta xadgudub badana hadda may kooyeysay intii siantaawiyaan intii burburkan dhi dowladii hore ama dowladii dhexeeda hadba dadka si inkasaayaan intii dowladaasay burburtay xadgudubyo badan oo kooye xadgudubyaas oo ku mid ah dayacaad oo dhiniga bilaante ah dhibaatadana bilaanle badan haddii burbur dhiyon bilaanley kadhiya haddii oo dhibaato koytan iyoley kadhiyaas xadgudubyo badan oo wali jare dhiniga bilaanta la gudboonaado sida haddee dadku oo isku tabar yar mase biyada oo kale ah madiyo geeka qoy wala iyo karsadayaan madiyo helaan walaa ka shidufadeen iyo walkagadayaan haysaneen mase weydiiyaan wayba laku yaabay inay dhibaataha la kulumaan dhibaatada markaasaa la kulantoon hatana lawalankuqowdooba on lahayn lacala wali jarta haddii markaasay la aragay qofkaasay dhibaatada jeesidii la argon xataa weli ku yaabehe inii akhyaar iyo walhoosaad iyo leylka dhammaayo qofkiiba madaasiay xaqshay miila ku burbur cadaalada koow hortoole waaye lanka markiisu laaka xadgudub laakiin madaas laakiin xadgudubi ini waajibaadka usan markaas leeyla marsiiyo geek hadii qofkaas hibilay geek xadgudub alaha kasoo bilankii waalina siisaysa la weli hobaleer qodobka koowaad horta wali waaya xadgudubkaas lan qofku hajeysada iniisu lagu gudo xadgudubida lanjiidsidow bulshada nugul gaar ahaan hallan awoy sheegdow dhibaatooyinka inka badan weliba ha ku deelisay bilaanta oo la kulmayana dhibaatooyin nafsadiyo halisgeliyo mararka qaarsho